Xaruntan ayaa ka shaqeeyay doonta degida macmalka ee degmada Hoobiyo ee gobolka Galgaduud si looga shaqeeyo horumarinta degida oo hadda dhismo ku dareera taasoo muhiim u ah shacabka Galmudug oo baahi badan ay qaban sidii la dhammaystiri lahaa dhismaha degida degmada Asaya. Munaasabada shidhigowga xafiiskan waliba ka qayb galaya madaxshil Gedisan oo ku shal dareertay wasaarado ku tirsan maamulka Galmudug iyo maamulka degmada Hoobiyo. Agaasimaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee maamulka Galmudug Cabshir Xaashi Cali ayaan ku horeyntii meelisay ku sharaxay muhiimadda xafiiskan usuliya.
xafiiska laga maamulayo dekedda hobyo marka koowaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo xogayaha dekedda maray ku-xigeenka agaasimo waaxidiyada wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xogayaha dowladda hoose ee degmada hobyo ee gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada hobyo taliyaha booliiska degmada hobyo iyo inta kaleeto meesha nala joogta intaba sanad kadib halkan maanta waxaan ka dhagax dhignay xafiiskii laga maamuli lahaa dekedda hobyo ee hadda shaqaysa Ee, xafiiskan wuxuu qaban doonaa shaqooyin aad u tiro badan oo ku saabsan dekedda iyo maamulkeeda dhan amni hadday noqoto iyo dhan maamul intaba ku jira Ee, shaqadii hore wax weyn ayuu maxaa la yihahdaa ka bedeli doonaa waa horumarka dekedda iyo dhinaca maamulka labadaba xafiiskan waxaa dhisi doona shaqaalaha ee, wasaaradda dekedda iyo gaadiidka wadda heer kasta iyo taytan kasta oo ay wasaaradda ka joogaan iyadoo aan loo kala harin cid kale oo ku taraysa iyo cid kale oo taba wax ku bixinaysaa ma jirto iska waxu qabsayaa uu dhisayaa Ee, galabtana waa bilownay insha allah xarigjarkiisana waa arki doontaan insha allah haddii ilaha idmo marka wasaaradaha ee reer galmudug waxaan ee, ugu bishaaranayaa sidaan oo kaleete inay shaqaalahooda iyo maamulka wasaaraddaba ee, madaxda wasaaradda inay sidaan oo kaleete u dhisaan xafiisyada iyo si dadka deegaanka iyo iyo iyo maxaa la yihahdaa iyo stateka loogu soo kordhiyo wax muuqda dhiniigkan xogayaha dowladda hoose ee degmada Hoobiyo Macalin Mursal iyo usan inay kiishay dhawaaye dhismahan iyo ka shaqeey doonta horumarinta degida Hoobiyo in la dhisaa.
waxaan ugu faraxsanahay galabtan xafiiskan laga dhagax dhigay meeshan muddana aan sugaynay ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ay soo qabanqaabisay xafiiskan waa u baahnaa meesha waana sugaynay annagana ka degmahan waan kala shaqay doonaa haddii ilaahay qadara wax badan oona kusoo kordhi doonaa deegaanka iyo dekadda intaba Ee, waa meeshii amniga laga maamulayay waa meeshii dekadda laga gelayay waa xafiiskii loo soo dacwo tegayey marka ka wasaarad ahaan waan kaga mahad celinaynaa ka degmahanna waan kala shaqaynaynaa haddii ilaahay qadaro aad aad u mahadsan tihiin waxaanan ku guurinaynaa inaan si degdega insha allah bilkina hawshaas waa la bilaabo galabtay lasoo afjari doono maariyaha degida hoobiye xasan macalin jimcaale ayaan ka dambeyn meelasay ku hadalaya sheegay in xafiiskun waqti dhow iyo dhisi doonaan si uusan ka adeega degida oo hadda dhismo ku dareeraa waxaan ka- halkan ka dhagax dhigaynaa xafiiskii dekedda hobyo ee hadda shaqaysa xafiiskii laga maamuli lahaa oo aan dhisi doonno insha allah si dhow aan u dhisi doonno Een, annagoo iskaashanayna wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Een, waxaan insha allah insha allah xarig jari doonaa muddo dhow muddo ugu ahaa doono baryahan ugu soo socda Ee, dhammaan reer galmudug iyo degmada hobyo iyo dadka dekeddaba inaa meeshaan laga hagi doono dekedda lagana maamuli doono oo looga tali doono amnigeeda iyo shaqadeeda processkeeda meesha lagu mari doono dadka ka shaqeeya iyo amnigeeda iyo controlkeedu waa inuu meeshaan ahaan doono degada hoobiyo ee nagadaastiin ku horeeytay us maamulka galmudug waa ladatan iyo markii la aasaasay welina markaasi meelo ku saari doontay caqabado badan shacabka deegaanadaas iyo ganacsatada kula kulma jireen meelo dhadheer oo iyo badeecadooshka ku sheendhada jireen